shanta juun waliba lagu xusay idaafo adduunyada maalinta muhiimka eh si loon xoojiy wacyigelinta kiyadana sidii lan ilaalii lahay bado waana lansugu lahay nololo kalluumaysatada si lan ruujiya burburka dabiiciga eh khatar geliyowa mustaqbalka hunguriga iyo dhaqaale oo dad badan iyo ku tiirsanina malaa'ika soomaaliya waliba yeelataa xeebtaanka dheer ee qaaradda afrika in ku badana saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitire taasoo ah kheyraad badeed oo eedan badan laakiin nasiib dara sanadoogi danba ama sanado badanba waliba lagu sheegaday in badda soomaaliya si sharci dare ah iyo ku kalumaysadayna duuma ajaanib ah oon hayna ano markaasi ogaansho taasoo toos dhaawacasa kalluumaysiga cayuub cabdiqaadir xuseen iskuduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba uusoo ku waramaya kan wasaarad ahaan maalintan waleenku dhiganta iyo qorshayaalkanka eedan sidii la horumari lahayay kalluumaysatada waana lana dagaalamo lahaye kalluumaysiga sharci darada eh si dhalinyaradan ku faa'iidaysadana fursadaha dhaqaale ee badda ka jara maalintan waa maalinta caalamiga ee la beera kalluumaysiga sharci darada eh maalin runtii caalami ah oo laga xasuusadaa ama lin isku digaago halista iyo saameynta usulaaga kalluumaysiga sharci darada waana lanka gol leeyahay in la xoojiyo wacyigelinta iskaashiga caalamiga wayna la teesaameen kalluumaysiga sharci darada xoog leh way sabade hoose dhacna isku suubiye khayraadka badda wayna dhaawac ka aye fursadaha dhaqaale ee kalluumaysatada yaryar waxaana argalabeeya dadaalada maamulka iyo dowladda inkadirtin korley awooda kalluumaysatada ah runtii xaaladda hadda marka lasooma koonfur galbeed iyo saddex degmi kalluumaysi ka jira sida marki iyo baraabe iyo afgooye oo deegaanka jaziirada kuwaas oo hodan ku ayiin kalluunka iyo kheyraadka kale xafiiskayna wayna hormuudka aye ilaalinta kheyraadka badda iyo in doodowga xuquuqda kalluumaysatada kalluumaysiga sharci darada ah oo runtii saameyn weyn kaleyo kalluumaysatada cabdulaahi nuur oo kumid ah madaxda maqaaxida suweysa oo lakagada waa malaa'ika shilgadiisan iyo weliba uusana ku waramahaye caqabadaha iyo la kulmayana malaa'ikoonku kooyo magaalada muqdisho iyo sida bulshada markaasi iyoonka tiirsantaa malaa'ika maynin kooy muqdishonin kooye mayba beydhowna badmalasiisin wiila socotaan marka hadina may kooy siis baawarta kooy baawarta lagsheene inkastoo diyaaro lagsheene korna diyaaro lagsheene lorana qaaliya nagdee marka baawarka maylaa marsiyey inshe kartoomo lagsheene amase kale caagyaal oo talaajo kale jiraan iyo lagsheene barafa laaka diride amase inti oo lahanqaadna lamaalin koorya lasii diyaariye almaalin kora lasii diyaariye sit oo soo adagi lahanqaada talaajo lagsii diyaariye saasii tal lagsheene qabo badan jiraan may jirtee inti laawada inti baawar jidkaa laaw hamiin baawar jidkaa bari malaa'ig saas kaa laaw inti baawar luwaaga dhiigi korta inti jidka dhiigo baawarta baqaali nagdaan qabad badan jiraan inkastoo jilijiilada intii magaalada baydhabo qaab oo malaay linkeediyo dhinaca faranjiirnatoy ada borosiskan ku faylan intii laga fayl ada fadi saameyn eedin waladaas saameynta waladaas may kumid eh intii oo dadkii malaa'ika barden koyan miyaala miyaala takabadata intii haddii la elay taadil malaa'ika qaalow dadkii qiimihii awalka barden yaanka tirgalaan marka haddina qiimihii walka daran bay erikor marka iyada dhimaata waxaana ku mid ah bulshada magaalada baydhabo iyayona ku warama in dareen shawkiyadana in markaasi yah kalluumaysatada soomaaliyeed waaysiina fursadaha dhaqaale badiyo ka jirana iyo caqabadaha iyo la kulmaayana weli kaloyo ku hadalena malaa'ika sidii oo ka helayana qaali iyo raqiisba marka aakhawad wiingaan ku qabno baydhabo maadaamaanu ku noolno malaa'ika yaa dooriy aakhawo iyo naqdaas laakiin malaa'e ama mayba aragay haddee usoolanko lahankari lanshayne misanhayne shanbir tumanbir labaatanbir talaagada ka jiro baydhabo sidii hakagadeer marka nasiib daradaasaytoo nahayta wakhtiga hor wadankas ku furnaaya jirta lama birmis maalinto malaa'ihanii diiray soo fireeshay aama jirin laakiin hata mahaysana malaa'ika saasatana mayb waaye haddee malaa'ikana wadanka wayka dhamaya barakicina laga sameeya miilo kale nguraya wadankina maka aamayn wadan kalena walka isticmaalahay marka taasiitoo sababtee wayba faylahaytay in sakuduu markaas malaa'ika iyo lahanderisi maadaama malaa'ika eed markaas yoonka baahanyin lana bahanayta in bulshada markaasayda ama dowladda ama maamulka si goone garabka siyaansa markaas deegaan iyo sifadu iyo koli lahaayeen caqabaduna markaas lanku gudbi lahay si kastaba haatoy burburkii dowladnimada ee dhiiday kun sagaal boqol sagaalian iyo kowdii walaa'ika dambeeyey xeebo soomaaliya waliba iyo furumena doonyaha kalluumaysi oo ajaanib ah waxaana soo sii sharci dare ah iyo onku kalluumaysadayna badaha soomaaliya dhallinyarada kalluumaysatada iyo weliba yay sheegaahena inay waayana malaysho iyo nolol maalmeedso sababo la xiriira duumo shisheeye oo sharcigan hayna iyo markaasi ka kalluumaysadaana badda soomaaliya dhugunsudyaalah kalluumaysadowku waa nolol baddana hantidana oo dabiiciga ah weliba waajibni ah inuun markaasi ilaalsano waanandoodna inuun helana kalluumaysatada soomaaliyeed weliba markaasi xoojiyaasi sharciyada iyo ilaalinta xeebaha si uun markaasi xaqiijina mustaqbal badeed oo waarowa